xaalada deegaanka laandheer ee gobolka galgaduud ayaa degan kadib dagaal qaraar oo ka dhacay sabtidii kaa oo u dhexeeyay laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda degmooyinka cabudwaaq iyo xeraale ee gobolka galgaduud qaybaha ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa ku baxay waxaana lagu guulaystay in la kala dhex galo dhinacyadii dagaalamay iyadoo weli ay socdaan dadaallo la doonayo in lagu dhammeeyo dagaalka guddoomiyaha degmada xeraale ee gobolka galgaduud faysal cabdulaahi khayre ayaa sheegay in dagaalkii laandheer uu ahaa mid laga baaqsan karay islamarkaana uu sababay khasaare xoogan way way tahayba dee waa wax iska muuqda waxaanina dee waxa weeyaan dhowr jeero horaa la isku dayey dagaalkan hadda dagaal baa ka horreeyey oo wakti bil ka hor dhacay oo sidaasoo kale u dhacay marka wax walba dee waxay rabaan la xisaabtan iyo mas-uuliyad inay yeelato marka waa nasiib darradi aada u weyn soomaalidu dadku ama ha badnaadeen ama hal qof ha ku dhintee maanta in dad maaragtay xilligan maaragtay ay nooga dhintaan dhulku muhiimadu maahan inay meeshu bannaan tahay iyo in beeri ku taalla iyo in dekadi ku taallo muhiimadda waxaa laga hadlayaa khilaafka soomaalida udhexeeya inuu heerkan iyo waktigan soo gaaro in dee laga ilbaxay ahayd marka insha allahu tacala waxaan rajeynayaa inaysan soona laaban isla xisaabtanna uu yimaado oo dee waxa weeyaan wax kani waa waa maaragtay waa wax aan dee laga hari karinin waxyaabaha ay ku dhacahayaan waa laga yaabaa dadku haba dagaaleen laakin dhibaatada inaan loo sinayn oo mas-uuliyadda aan loo sinayn oo maaragtay si ay wax u dhacahayaan kolley waxay u baahan tahay xog beeriya marka insha allah waxaan rajeynayaa kolley inay taasi dhici doonto muxidiin aadan weli guddoomiyaha degmada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid nasiib darro ah
wallaahi walaalow runtii dagaalkaas waxaan dhihi karnaa waa dagaal nasiib darro ah sababta dadka meeshaan degenay ama degmooyinka aad sheekay degan waa dad walaala ah war dad ehela waada gerisa kuma habbooneyn dadka reemiyiga ee deegaanada ku abtirsadana inay wax ka dhex dhacaan haddana way dhacaan oo marar badan waxyaaba soo noqnoqdo oo dadka reemiyiga ka dhex dhacaa jira inta badan ku saabsan waxyaaba maaragtay noocama dhul daaqsin ama ha noqoto ama yacni deegaameysi ha noqoto waxyaaba lamid ah marka waxaasay waxay ka kacayaan waxaan ku habbooneyn macnaha in bulsho intaa la eg ay wax ku kala gaaraan haddana way dhacdaayoo guud ahaan deegaanada qaybo ka mid a oo kusoo noqnoqdaan waxaana keenayaa cilado badan oo jira oo ugu horeysa inay dadkii qabailka dad hubaysan yihiin oo dee mar haday dadkii hubaysan yihiin oo dowladda keliya uusan gacanta hubka ugu jirin dhibaatooyinku mar walba way soo noqnoqon karaan marka haddana xaaladdu kulley way degan tahay intii hore oo dhacdayna waxaan rajeyneynaa inay in dambe ku darmana intaas ilaahay uu ku timaado alla
inkastoo dagaalka uu sababay khasaare xoogan oo dhimasho iyo dhaawacba leh haddana madaxda maamulada degmooyinka xeraale iyo cabudwaaq ma aysan sheegin tiro rasmi ah ha yeeshee wakaalada wararka royter oo xiganaysa odayaal iyo dhakhaatiir ayaa sheegtay in ku dhowaad konton iyo shan ruux ay ku dhinteen boqol iyo konton iyo shan kalena ay dhaawacmeen ha yeeshee v o a ayaa heshay xog la xiriirta khasaaraha waxaana dhinacyo kala duwan ay sheegeen in in ka badan afartan ruux ay dhinteen
xaqiiqatan number saxa anigu ma hayo ooan dhihi kara macnaha numberkaasa ama ku dhintay ama ku dhawaamay laakiin waxaan ogahay dhimasho iyo dhaawacba marba haddii dagaal doona inuu imaanayo
walaal khasaaruhu dee wuu badan yahay waktiga dagaalku socday dee marka loo fiirsho khasaare aada u badan oo dee labada dhinacba u jira marka dhammaantood waa dee dad soomaaliyeed maamulada labada degmo ayaa sheegay in ay wadaan dadaalo lagu doonayo dhammaynta colaadda hase ahaatee dagaalkii sabtidii ka dhacay deegaanka laandheer ay sabab u tahay hubka gacmaha shacabka ku jira
runtii marar badan baan ka xiriirnay ku talagalnay inaan maaragtay kala xakamayno dadkan annagoo weliba dowladda galmudug kaashanayna yani iyo ciddii ay kufaysay haddana waxaad ogtahay iyadoo dhacdadii dhacday inay ciidamada dowladda soo kala dhex galeen oo maaragtay laftirkooda hadda meesha ku sugan yihiin qaybahoodii kala duwanaa deegaanka lagu dagaalamay oo u dhexeeya caabudwaaq iyo xeraale ee gobolka galgaduud ayaa ah dhul miyi ah oo labada degmo u dhexeeya islamarkaana ah dhul daaqsimeed waxaana dagaalada ka dhaca gobolada mudug iyo galgaduud intooda badan ay salka ku hayaan lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraagaha lagu kaydiyo biyaha dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa magacaabay guddi wasiiraha kuwa oo ka shaqaynaya nabadda labada dhinac waxaana wasiirada ay v o a u sheegeen in ay wadaan dadaallo dhinacyada laysugu keenayo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo